kusoo dhowaada barnaamijkeena covid nneteen sida aad la socoteenba maalmihii lasoo dhaafay barnaamijyada oo dhan waxaanu u weecinay intooda badan ee jadwaladeena inaanu ku eegno ee covid nneteen saameyntiisa iyo macluumaadka la xiriira soomaaliya iyo adduunka oo dhan iyo sida wacyigelin bulshada loogu heli karo barnaamijkeenana waxyaabahaanu idinku hayno waxaa ka mid ah dalka maraykanka oo ah meesha sida ugu weyn uu saameeyey coronavirus ayaanu warbixinadii ugu dambeeyey eegi doonaa waxaa kaloo barnaamijka qaybka wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay fasaxday oo ay ku dhawaaqday in la fasaxay dugsiyada qur-aan kariimka iyo macaahidda la midka ah iyadoo salaada masaajidda lagu tukadana ay war ka soo saartay wasaaraddu waxaa kaloo barnaamijkaan idinku haynaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa iyaduna waxa ay ka hadashay saameynta shaqo iyo shaqaale ee ka dhalatay covid nneteen oo dunida iminka si weyn uu ula tacaalayo maamulka gobolka banaadirna waxa uu amir ka soo saaray goobaha ay bulshada isugu yimaadaan qodobada iyo kuwo kale ayaanu eegi doonaa waxaa kaloo barnaamijka aanu ku eegi doonaa qeyb gaar ah sida diinta islaamka marka la eego isu imaatinada bulshada oo dowlado badanna ay mamnuuceen oo masaajidada xataa in laisugu yimaado ay ka mid tahay diinta islaamku ay u aragto iyo sidoo kale sida ay tahay bulshada muslimiinta ay uga digtoonaadaan cudurkan iyadoo dhinaca diinta islaamkana la eegayo ayaa qeybaha dambe ee barnaamijkan ku faaqidi doonaa mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeena covid nneteen waa hagaag waxaana sii gudagalaynaa barnaamijkeena covid nneteen barnaamijka sidaan hordhac idinku sheegayba coronavirus iyo saameyntiisa ayaanu ku eegi doonaa iyo wararka cudurkaasi la xiriira adduunka oo dhan warbixinadii ugu dambeeya waxay sheegayaan in kiisaska ay iminka kor u dhaafeen toddoba boqol oo kun oo kiis iyadoo sidoo kalena dhimashada la sheegay in soddon iyo afar kun ay gaarayso dadka kasoo bogsado cudurka boqol iyo konton kun oo qof ayaa la sheegay sida wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus ay sheegayaan adduunka ayuu si weyn cudurkan u saameeyey cudurkan waxa uu kasoo bilowday dalka shiinaha balse wadankii uu kasoo bilaabmo waxaa iminka kaalinta hore uga jira oo saameynta kaga badan dadka cudurka iminka laga helay dalka maraykanka wariyaha halkaa inooga soo warama waa magaalada minneabolis cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa inooga waramaya warbixinadii ugu dambeeyey iyo sida ay tahay xaaladda maraykanka iyo saameynta coronavirus
mahadsanid waa salaamaya dhegeystayaasha iyo daawadayaasha warbaahinta qaranka soomaaliyeed guud ahaan dalka maraykanka waxa uu dhaafay dalka china iyo weliba dalka italy cudurkan coronaviruska maantay tirada guud ee cudurkan uu haleelay xogta ugu dambeysay oo ay waaxda caafimaadka soo bandhigeen waxa ay sheegeen inuu ku dhow yahay boqol iyo afartan kun halka dhimashaduna ay kusii dhowdahay laba kun iyo afar boqol oo qof waxaana gobolada ugu badan ee cudurkan uu haleelay dadka badan ka haleelay waxaa ka mid ah gobolka new york waxaana lixdan kun oo qof ayuuna ka haleelay ku dhowaad halka kun qofna ay ku dhimatay trump ayaa madaxweyne trump ayaa wuxuu soo saaray wuxuu kordhiyey aan idhaahde sharcigii ahaa in maxaan ku dhahaa laysu jirsado masaafo ama maxaan ku dhahaa distance laysu jirsado taasoo uu dhaqangeliyey uu maanta sheegay in ilaa iyo soddonka bisha uu sharcigaanu shaqayn doono dhinaca kale waxaa laysdhihi karaa afartii wiiga ugu dameeyey waxa uu laba jibaarmay cudurkan coronaviruska dalka maraykanka gobolada qaar ayaa waxa ay hakadgeliyeen doorashooyinkii ka socday iyagoo oo dib u dhigay dhanka kalena gobolka minnesoto oo hadda aan ka soo hadlayo waxa uu haleelay cudurkaanu shan boqol iyo saddex qof wararkii ugu dameeyey halka dhimashaduna ay caawa gaartay sagaal qof sagaalka qof caawa dhimatay afar ka mid ah waxay dhimatay saacadihii ugu dameeyey ama maanta maan idhaahde afarta kale dibbay kaga soo siyaaday guud ahaan dalka maraykanka ayaa waxaa laga dareemayaa saameynta uu ku yeeshay cudurkan coronaviruska ama covid nneteen loo yaqaano waxaana gebi ahaanba hakad galay isu socodka dhammaan arrimihii ka socday gobolada dalka maraykanka gobolada qaar madaxweynaha dalka maraykanka waxau hadda ka hor sheegay in gobolka hadda new york oo kale in la go-doomiyo taasoo guddoomiyaha gobolku uu ka dhiidhiyey islamarkaasna uu sheegay in gobolka aan la karantiini karin taasoo maanta uu madaxweynihii isla go-aankaas uu ka laabtay madaxweyne trump waxaana inta badan gobolada uu haleelo cudurkaanu ka socda wacyigelin aada iyo aada u ballaaran kuwaas oo la dadka looga digayo in ay gacmaha ka ilaashadaan afka iyo wejiga intaba meelaha ay ku taataabanayaan waxaana dhammaan laga wacyigeliyey dadka dalka maraykanka in cudurkan uu faafo ay qof kastana uu ka qayb qaato sidii loo xadadi lahaa cudurkan waxaa beri dhaqan gelaya iyadana oo la furayaa waxbarashadii gobolka minnesota onlineka lagu qaadanayey taasoo uu hadda ka hor gudoomiyaha gobolka minnesota mudana tim wallis uu ku dhawaaqay in ilmuhu ay guriga joogaan oo si cudurkan loo xadido waxbarashadana looga dhigo mid online ah waxaa ayagana jira gobolka minnesota in uu ka dhaqangalay bandow lagu soo rogay toddobiyolaaatankii bishan waxaana bandowgaas uu saameeyey guud ahaan dadka soomaaliyeed oo soomaalidii maadaama ay ahayn dad isu soo bariidiya oo iska warqaba waxaa yaraada dhaqdhaqaaqii si kastaba ha ahaatee cudurkan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota iyadoo ay la yaaban yihiin ama ay la daala dhacayaan sidii lagu xadadi lahaa cudurkan iyagoo fulinaya amarka gobolka iyo waaxda caafimaadka gobolka minnesota kaasina waxa uu haa waryaheena cabdixakiin cabdi ismaaciil oo inooga waramay isagoo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka saameynta cudurka coronavirus uu maraykanka ku yeeshay halkaas oo ah iyadoo dalka maraykanka uu yahay meesha sida ugu weyn cudurkan uu saameeyey dunida oo dhan marka loo eego isla sheekooyinkaasi ayaanu ku jirnaaye caalamka oo dhan dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca shaqooyinkaba ee covid nteen saameyn weyn ayuu ku yeeshay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane sadiiq warfa ayaa ir jaraa'ida uu ku qabtay xafiiskiisa waxa uu kaga hadlay saameynta dhinaca shaqada ah ee ka dhalan karta covid nteen iyo cudurkan haddii uu kusii faafo soomaaliya wuxuuna wasiirku fariin u diray shirkadaha iyo hay-adaha gaarka ah iyo sidoo kale hay-adaha dowladda oo uu ka hadlay arrimaha shaqaalaha iyo sida ay tahay in xuquuqda shaqaalaha loo ilaaliyo iyada oo aan layska indhatiri karin saameynta covid nteen wasiirka maro arrintaa ka hadlay waxuu yiri maanta way bishu tahay maarso soddonkeeda labada kun iyo labaatanka waxaan shirkan jaraa'id u qabanay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada saameynta dhaqaale bulsho iyo xiriirka shaqada ee caabuqa caalamka ku faafay covid nteen ku yeeshay soomaaliya khaasatan xiriirka shaqada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya waxay halkan kusoo bandhigaysaa saameynta dhaqaale bulsho ee caabuqa faafa covid nteen ku yeesha soomaaliya gaar ahaan xiriirka shaqada anigoo tix raacaya tilmaamaha ay soo jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda fak soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo eer wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre iyagoo si hogaamin toosan leh dalka ugu hagay la tacaalidda caabuqa faafa ee covid nteen iyo sidoo kale tilmaamaha toosan ee ku saabsan sida looga hortegayo caabuqa ee ay bixinayso wasaaradda caafimaadka idareelka bulshada ayaan waxaan doonayaa inaan mar kale ku celiyo in caabuqa aada khatar u yahay ayna tahay inaad aada uga digtoonaadaan dhammaan shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha guud ahaan soomaaliya waxaan kaloo rabaa inaan anoo tix raacaya warqad ii ka soo baxday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada bishii maarso sagaaliyo tobankeedii labada kun labaatankii taas oo ahayd xakamayn shaqaalaha in maanta oy bishu tahay soddon in warqaddii dib loo cusboonaysiiyey oo ilaa iyo abriil tobankeeda labada kun iyo labaatanku ay dhaqangelayso warqaddaas sida aad la socotiin waxay qosaysaa shaqaalaha aan laga maarmayn shaqaalaha aan laga maarmayn sida shaqaalaha ka shaqeeya caafimaadka shaqaalaha ka shaqeeya gargaarka degdega iyo shaqaalahan xafiisyada lagama horaan u ahayn kuwaas kuma jiraan shaqaalaha kale waxaanu ka codsanaynaa in ay ku sii shaqeeyaan guryahooda oo ay guryahooda joogaan waxaan kaloo shacabka soomaaliyeed aan mar labaad anoo uga digtoon uga digayna khatarta caabuqa covid nteen ku leeyahay in ay raacaan tilmaamaha ay bixisay wasaaradda caafimaadka waxaa muhiim ah in dadku ay kala fogaadaan waxaa muhiim ah in gacmaha la dhaqdo waxaa muhiim ah in nadaafadda la ilaaliyo waxaa muhiim ah in shirarka iyo kulammada aan muhiimka ahayn in laga digtoonaado waxaa mar labaad ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay ku celinaysaa saameynta uu ku yeelanayo shaqada iyo loo shaqeeya covid nineteen in aan qodobadan lixda qodoba ay muhiim tahay inaan isxusuusino kow shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya waxay sii wadanayaan shaqadooda sidii ay tahay lamber labo loo shaqeeyaasha gaar gaarka ah waxa ay ku dadaalayaan haynta shaqaalaha bil kasta mushaar ku qaata si loo dhiirogeliyo isku xirnaanta iyo walaaltinimada isla markaana waa inuusan keenin caabuqa burburinta xiriirka shaqada lamber saddex la macaamilka shaqaalaha kumeelgaarka iyo dib u eegid ayaa lagu samayn karaa iyadoo qaar ka mid ah loo sheegi karo in ay guryahooda joogaan lamber afar haddii shaqo kacayrin ay noqoto laga maarmaan shaqaalaha ka tirsan urur shaqaale iyo qaybaha ay qusayso waa inay isla eegaan qodobada xiriirka shaqada ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lamber shan loo shaqeeyaashu waa inuu siiyaa shaqaalaha tababaro si looga hortago caabuqa covid nineteen qalab ka difaacaya faafidda iyo daaweyn shaqaalaha caabuqu helo taasoo qayb ka ah waajibka daryeelidda islamarkaana waafaqsan tallaabooyinka badqabka caafimaad goobta shaqo occupational safety health dhammaan shaqaalaha ajaanibta ah ee ka soo laabanaya waddamada aadka u saameeyey caabuqa waa in ay u hoggaansamaan tilmaamaha ay ku ay dejisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada sida kartiil qasab ah in muddo afarta maalmood ah waxaan kaloo doonayaa inaan xasuusino oo muhiim ay tahay waain ka hortaga covid nineteen ay tahay daryeel waajibaad oo saara dhammaan waxaan rabaa inaan xasuusiyo loo shaqeeya oo employerka ah in ay saaran tahay duty of care oo ah waajibaad daryeel waajibaad inuu saaran yahay waxaan soo gudaananayaa inaan halkaan uga mahadceliyo madaxweynaha iyo wasaaraha xukuumadda soomaaliya sida hagidda iyo wacyigelinta wanaagsan leh ay ummadda ula wadaageen ka hortegidda caabuqa taasoo wax badan ka taraysa haynta shaqaalaha iyo wadidda wax soo saarka shaqo haddii ilaahaydmo si wada jir ayaan cudurkan uga guulaysanaynaa waxaana muhiim ah in shacabka soomaaliyeed ee tilmaamaha ee bixinaysa wasaaradda caafimaadka loo hoggaansamo waxaan marlabaad ku celinaynaa loo shaqeeya iyo shaqaalaha inay si wada jira u shaqeeyaan in xuquuqda shaqaalaha la ilaaliyo in xilligan adag lagu jiro kulligeen nalooga baahan yahay inaan isgarab siino isgarab istaagno xilligan waxa waa xilligii la isgarab istaagi jiray si wada jira aan cudurkan uga wada guulaysanaynaa aada iyo aad u mahadsantihiin kaasina waxa uu ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane sadiiq warfa markana waxaanu eegeynaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta fartay in laga bilaabo maalinta beriha la xiro dugsiyada qur-aanka kariimka iyo macaahidda dugsiyadaasi la midka ah ee lagu bartay duruusta diiniga ah arrintan waxaa loo sababeynayaa in laga hortago faafista coronavirus haddaba wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan iyo sidoo kale sheekh yuusuf cali ceynte iyo sheekh cabdiqaadir somo iyaguna ka mid a culimada soomaaliyeed ayaa arrintan ka hadlay
sidaa la socotiin adduunka waxaas waxaa ku batay halista cudurkan loo yaqaano coronaviruska oo maalin maalinta kasii dambeysa si xooli ah ku socdo wadamo cusubna maalin maalin kasii dambeysa uu sii gaaraya marka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay qaadashadeeda kaalinta ilaalinta badqabka iyo caafimaadka bulshada marka waxaan soo jeedinaynaa dhowr qodob oo talooyin ah marka waxaan jeclaan lahaa inaan miidiya intaas la wadaagno kow laga bilaabo maalinta berri oo talaado ah soddon iyo kooda bisha saddexaad laba kun iyo labaatan waxaan si rasmi ah u fasaxnay dugsiyada barashada qur-aanka kariimka iyo xarumaha barashada diinta muddo laba isbuuc ah laga bilaabo maalinta berri oo talaado ah oo soddon iyo kooda bisha maars laba kun iyo labaatan labo in macallimiinta ay qur-aan akhriska badiyaan guryahooda ku akhriyaan taasna waa faraynaa sidoo kale waalidiinta inay ilaaliyaan xuquuqda macallimiinta taasna waa waa faraynaa saddex in dadka waxaan soo jeedin lahayn in dadka ay ku dukan karaan guryahooda dadka inay guryahooda ku dukan karaan waan soo jeedinaynaa maadaama ay habboon tahay isumaashaha in la yareeyo marka uu jiro cudurada markay jiraan cudur- cudurada faafa sida daacuunka cudurkan oo kale oo haddaanan aqoon oo nagu soo kordhay in la yareeyo isumaashaha in la raaco talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka madaxda qaranka guud ahaan in layska ilaaliyo meelaha dadka iskugu imaanayaan aan laiskugu imaanin Een, yacni aayadda qur-aanka waxaa waaye yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidarankum feejignaan waayo dadka feejignaan ha muujiyaan nin walba yacni gurigiisa nin walba dee dadka inay isku imaadaan in la yareeyo taasaa la- in laiska ilaaliyo Een, ugu dambeyn waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa inaan ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka oo dhan cudurkan halista ah inuu naga badbaadiyo oo ummadda islaamka meel kasta ay joogaanna ka badbaadiyo jasaakum allahu khayr aada umahad waxaan ku wada heshiina kulligayna inaan qaadanno dowr mas-uuliyadeed oo aan dalkayna dadkayna ugu naxayno waxaan soo jeedi lahayna oon dhammaan haddaan culimmada naha een, golaha sare iyo golaha guud iyo oo afhayinkan u ahay iyo majmaca iyo wasaaradda iyo wada joogto kulligayna waxaan soo jeedinaynaa iyadoo ayna la qaateen een, macallimiinta guddoomiyaha gu- macallimiinta gobolka banaadir macallin garas aan la xiriirnay iyo culimmada waaweyn qaarkood waxaan soo jeedihaynaa in horta marka ugu horeysa dadka soomaaliyeed ilaa hor u laabtaan walaaca ay yareeyaan arrintaana ay ku qaabilaan inay yihiin addooman ilaahay addoon al- alla ku tasarufaayo oo ilaahay ta- ta- ay tala saartaan wax alla wixii dulmiyana la zuuliyo waxaa kaloon soo jeedinaynaa haddii la yaabo yaasiinka la yidhaha macallimiinta qur-aanka kariimka inay qur-aan badan akhriyaan oo dadka ay faraan een, haddii qof oo muraad leeyahay dugsiga inta wuxuu raa muraad baan leeyahay biri halay fasaxo alaama ama kitaabta halay fasaxo fasaxa kitaabtaan rabaa hadda dalkoo dhamme aan aan- aan rabnaa aan ilaahay inuu badbaadiyo dhammaan macallimiinta meel kasta joogaan muddada wasiirka uu noo sheegi doono inay kitaabta inay ka farxiyaan ay fasaxaan iyadoo ujeeddadu ay tahay kitaabta ducadoodan in la helo kitaabta lasadoodana in ilaahay badbaadiyo ujeeddadaas caamka ay tahay in la fasaxo oo loo fasaxo i- i- in ilaahay dalka badbaadintiisa ku- ku- ardayga waxa looga farxiyo waxaa ugu fiican fasaxata marka arrintaasna waa soo jeedihaynaa haddaan culimmada naha soo jeedinta wasaaraddana ku ayidaynaa wasaaradda ay soo jeedisaena waa ku ayidaynaa sidoo kale in ku- kulamada in la yareeyo nooca ma ay yihiinba meel kastay yihiin in la yareeyo Een, qaybaha kala duwan ee bulshada qof weliba uu ku fikiro nabiga wuxuu yidhi alayhi salatu wasalaam haddii ay finta dhacdo qof- qofku wuxuu- waxaa u badbaadaya gurigiisa inuu joogo salaamatu rajuli idaa hajat ilfitanu salaamatu rajuli fii beyti marka maadaama ee nabigeenu tacaaliimtiisa alayhi salatu wasalaam waxaan farta ku faraxsannahay haddaan islaam nahay tacaaliimtii nabiga alayhi salatu wasalaam een, kun iyo afar boqol afartan iyo kow sano ka hor oo bixiyey aa hadda maarata adduunkao dhan uu qaato haayaa gacmihii hala dhaqo nadaafadii shaksiga hala sameeyo shanti shan jeer hal- hal- hal- maarata gacmaha hala dhaqo shan jeer ma- ha- hala weyse qaato een, nadaafadii si- iimaanka niskiisa ay ka mid tahay haddii oo cudurada faafa ay yimaadiin qofka guriisa ha ku sinaado cudur haddaad min ku maqashiira u gelina haddaa dalkiina uu ku yimaadana ha safrina oo ha qaadina wax tacaalimtii oo nabiga alayh salaatu wasalaam wa- da- cuduradan diintaa taqaana saa daraaddeed waxaan rabnaa in la yareeyo kulamada guud aad ha loo yareeyo dadkan alle ku xiraadaano salaadaha waxaa aad u fiicnaan laheyd maadaama markii oo nabiga calayh salaatu wasalaam een, marta roob badan uu do le- leyl qabo oo dabayla u yimaado nafta idoo la badbaadinaayo mu-adinka uu amraaye alasqaluu fii rixaalikum war qof weliba ha ku dukado raradiisa guryihiisa waxaan aad u fadlili lahaynaa dadku xataa inay guryahooda ku dukadaan laakiin qunuudka ayna ka tegin ducada ayna ka tegin ma la dhihin masaajidda ha la xidho laakiin dadka bal badqabka si loo ilaaliyo ma- hore waxaan u dhahnay waa in mus- waxa lagu soo weyse qaato guryaha oo gaar ahaan masaajidda aan lahaynin rubinutayna oo- oo oo barkada looga weyse qaato si oo nadaafadda loogu dadaalo ikhtilaadkana loo yareeyo hadda waxaan ku daraynaa maadaama cabsidii ay soo korortay waxaa fiicnaa laheyd guriha in lagu dukado taas baa ku daraynaa alla ma saabaxo laakiin haddii oo la yidhaahdo arrinta arrin khatar aragnane hal la xidhaan dhihi doonaa Ee, barnaamijkan halka la isugu yimid waxaa caddeeyey ee culimmadii maaragta iga horreysay ayaa caddeeyeen waa arinta taagan ee ah khatarta ah ee cudurkan adduunka maaragta dadka ummado fara badanna halaaga ilaa haddana ku socdo si la yaable annaga wax badan qur-aanku wuxuu noo sheegi karaa dad la halaagay marka noocaan sidaan dadka loo halaago hadda ka hor wax badan waxaa laga yaabaa inaan qarnigan aanan arag talyaaniga keliya toban kun oo siimar ahaa liyi toban kuna ah dhimashooda maalin walbaba ma intaasoo tiraa tira aad u fara badanaa dhimashoo haysa wadamadii ugu waaweynaa oo ingiriisku ka mid yahay oo talyaanigu ka mid yahay waxaan leeyahay amerikaanku ka mid yahay oo faransiisku ka mid yahay oo jarmalku wadamadii ugu waaweynaaye ugu dhaqaalaha badan ayaa ayaa dadkoodii la halaagaya arrintan waxaa weeye wax kale laguma cabiri karo qur-aanka wuxuu ku soo celcelshay ummado la halaagay uu ku soo celcelshay ummadahaas waxaa loo halaagay dembiyaa loo halaagay wakaayin min qaryatin catat can amri rabbiha wa rusulihi faxasabnaaha xisaaban shadiida wacadabnaaha cadaaban nukra ilaahay subxaanahu watacaala intee magaalo yah ilaahay subxaanahu watacaala yah magaaladaasoo ku madax adkaatay rabbigii abuurtay magaalada waxaa dadka ilaahay ku madax adkaatay rusushiisii ku madax adkaatay oo faxaasabnaha xisaaban shadiidan xisaab adag aan ku xisaabin oo wacadabnaaha aan cadaabna cadaaban nukra cadaab la inkiro waa kanoo kale muxuu yahay waxaa meel loo socdo lama yaqaan dadka waa halaago marka taas waxaa looga iman karaa midi laga dhawaajiyo ah fafiruu ila allah inii lakum minhu nadiirun mubiin war ilaahay u carara xaggiisa horta in la noqdo oo ilaahay loo rujuuco oo loo tooba keeno oo ilaahay waana kaaliya tabaraan hayna ma jiro ilaahay waa adiga dadku waa muslimiin alxamdulilah ilahay aa ku mahadsan waddankeenan hadda dhibaato weyn lagama sheegin laakiin wixii waa jiraan ilaahay ha ka sarfiyo ummadda muslimiintao dhan allah ha ka sarfiyo caalamka o dhan ilaahay ka sarfiyo maxaa yeele cudur waxaa waay sidii dabaysha waxaa jirto dad dad dhahay aninku muslimiin aan hoo nagu dhici maaha haa gaaladaa loo sameeyey sheekadaas waxaa waay sheekada ilmaha waayo cudurka sidii dabayshaas ay dadkao dhan ay u sinto ayuu u simaa mararka qaarkood marka waa in la digtoonaadaa oon ka digtoonaanaa wax alla wixii looga digtoonaa lahay ay ka mid tahay talooyinka ay dhakhaatiirtu ay bixiyanaayeen talooyinka dadka ulil amriga ay bixinayaan oo ah war hala digtoonaado hadda wadamada waaweyn wax kale lama hayo ilaahay hala toogayo hala baryo iyo ha loo noqdo iyo salaad hala dukado iyo sadaqa halala baxo male waxaa la yidhi guryaha hala laasimo taladeer waa taas nin walba gurigiisa guryaha hoosta looga jira ummadihi guryaha hoosta looga jira annaga marka guri inaan inaan hoosta ka galno na wax dhibaataa malo talooyinka waa ku jirtaa laakiin inaan ilaahay baryihiisa badinino asoo takararino maxaa yeelay allaahuma laa yanzilu balaaun ila bidambi walaa yukshafu ilaa can tawba bela ma soo degto ilaa dembiyaa dhacay si kalena laguma faydi karo ilaa ilaahay inla noqdo waana kaa ilahay waana kaa marka waa soo dhoweyhaynaa talada ay wasaaraddana soo jeedisay culamaa udiinkana ay la qaateen oo ah in ardadii qur-aanka akrinaysa ee carabkooda xalaasha ah in la fasaxo oo la yidhaahdo u duceeya ummadda u duceeya ilaahay balaayadaas inuu ka rafaco aad bay u farxayaan laba wiig masiirkunsheegidoon haddii la yidhaahdo iyo in baryada la badsho oo sadaqada la badsho arkaysaa in shirarka badan iyo isdhexgalka iyo waxaa in la takfiifiyo waxaasaysan noo imaan hal qof ayaa kun qof oo dili karaya hal qof oo sida curubka kun qof oo dili marka inaan ka digtoonaano waa hagaag intaasi aanu kaga nimaadno wasiirka u qaabta xukuumadda federaalk ee soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan iyo culimmadii ka dambeysay oo sheekh yuusuf cali caynti sheekh cabdiqaadir soomo kale ahaa waxayna ka hadlayeen dugsiyada qur-aanka kariimka oo maanta wasaaraddu ay shaacisay in berri wixii ka dambeeya la fasaxaya iyo sidoo kale salaadaha in dadka muslimiinta guryahooda ku tukan karaan intaas ayaanu kaga nimaadno codadkaasi waxaan markan studio la fadhiya sheekh cabdulaahi axmed garuun oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed waxaan eegeynaa su-aalo badan oo cudurada faafa iyo kahortegistooda iyo karantiilka la xiriira iyo waxyaabo kale oo diinta islaamka ku saabsan islamarkaana qisooyin arrintaasi la xiriira xilliyadii nebiga iyo saxaabada nebi maxamed nabadgelyahan xees dushiisa haatee lasoo wariyey arrimahaas ayaanu dul istaagi doonaa sheekh garuun kusoo dhowow ku dhawa aad mahadsantahay
marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ka hortagga cudurrada iyo diinta islaamka sida uga hadasha
bismi illahi raxmaan raxiim diinteena islaamku ka hortagga cudurrada faafa waxay ka istaagtay mowqif adag si cad ayayna uga hadashay laba dhinacaan u kala qaadayna marka marna waxaa weeye waa waxay samaysay waxaa la yidhaahdo alxajru sixi amba karantiilka oo yani dadku inaysa isdhexgelin isu gudbin masalan haddii magaalo uu ku dhaco aad bay uga hadashay oo xadiiskii nabiga salawatu llhi wasalaamu caleyh uu tilmaamayay idaa waqaca addaacuunu bi ardin yani hadduu ku dhaco falaa tadkhuluha macnaha gelina magaaladaas dad kaloo magaalooyin ka imaanayo safarada ayay gelin haddii qofkii meeshaa asoo kula dhacay ou joogana oo xataa rabay laga yaabo inuu safar meel kale ka yimid u safri rabay iyo bixinoo magaalo kale aadin oo halkiisa ha joogo xadiidkaa marka labadiisa qaybood qaybta ah qofkuyow ka bixin magaalada aad baa loo fahamsanay markaasoo waxaa weye inuu qofku yani cuduradii uusan dad kala qaadsiinin oo magaalada halkaa uusan fayruskii iyo wixii lamid ahaa uusan ximbaarin laakiin qofkii jooga yani waxaan waxaan dhihi rabay macnaha qofka yowsan gelin meesha cudur ka jirto qofku yo maqan yowsan gelin dee qofku xanuunkaas iyo halkaa khatartaas yowsan ku dhicin buu ahaa laakiin qaybtan ah yowsan bixin qof joogay waa midda maanta laga hadlayo yani qofkii isagoo iska fiican oo muuqaal ahaan hadda isagoon isdareemeynin dadkuna aysan cudur ka dareemeyn inuu ximbaari karo oo cudurkii sidi karo muddo maalmo usbuuci ah oo labo usbuuci usbuuci intaasoo kale marka aad baa wakti dambaa la fahmay marka taas uu nabigu kahadlayo kun afar boqoloo sano ka hor aad bay marka diinteennu islaamku haddii dhinaca kale la fiiriyo isla dhacdadaas xadiiskaas waxaa dabaqay xilliga cumar bin khadaab baa wuxuu ka dhacay daacuun la yidhah daacuun cumwaas magaalo u dhexaysa qudus iyo ramle magaalada meel u dhexaysa ahaday oo halkaa ay joogeen saxaabadu ayaa cudurkaas ka dhacay isaguna wuxuu rabay inuu halkaas booqdo markii arrintii uu maqlayo sidaa oo la yidhi magaalada cudurkaas baa ka dhacay cumar wuxuu go-aansaday inuu dib uga laabto oo yacni waagta abu cubayda oo halkaa madax ka ahay isaga ay wada hadlayaan uu leeyahay ma ma afiraaran min min qadar illaah qadarka ilaahay baa ka cararaysa marka cumar waa ka dhaha haddii kelimadaas qof kale ay dhihi lahaa si kale naqali had laakiin adiga ay tiri maanta marka nafiru min qadar illahi ilaa qadar illah qadarka ilaahay baan ka cararaynaa waxaan u cararaynaa qadarka ilaahay durbadiiba waxyar cabdiraxmaan bin cawf oo markaa meesha ka maqnaay baa yimiday xadiiskiibuu ku dul akhriyey oo hadda nabiguba uu sida leeyahay marka markaasay marka hore waxay cumar waxay ka ahayd dadaalkiisa iyo aragtidiisa iyo yani go-aan noociisaasay ahayd oo oo yani oo yani maadaama mas-uuliyaddiisa ay saaran taha weyn nabigeena suuban salawatu llahi wasalaamu caleyh waxyaaba hadda sidoo kale diinta ragga dhakhaatiirtii ay ku talinayaan oo la leeyahay dadkii inaan yani laysi salaamin inaan yani xoogaa yare la kala fogaado ayadoo nafteedii yani kontaroolka noocaasa nabiga salawatu wasalaamu caleyh wifdi baa u yimiday oo reer bani thaqiif qole la yidhaha marka waxaa wifdiga ku jiray qof xanuunsanoo cudurka judaamkaa qabay meel kalena waa kii nabigu kuyuri firra min aljudaam kamaa tafiru min alasad yani oo cudurada halista uu ka mid yahay oo qofka laga cararayo sida libaaxa uga cararayso uga cabsanayso kale uga cabso marka cudurkaana waa sidaasoo kale nabigu dadka uu la mubaayacoonayay gacanta uu gelinayay bayca oo gacanta la salaamayo iyo ballan oo iyo hadal isugu daran oo mid mid u gacan qaadayay laakiin ninkaas wuxuu ku yidhi innaa qad baayacnaaka farjic meeshaadaa ka noqo adiga halkaagan ka baycada halkaagaa ku qabtaa yani nabigu salaatu wasalaamu caleyh mo marka tacliimna way ahayd annagana uuna tusinayo inaan dadka yani sidaasoo kale kontaroolka aan samayno wax badanaa marka meeshaa ku sugan sidoo kale xadiis baa ahaa yani inaan wax xataa xoolaha iyo dadka intaba laa yurid mumridun calaa musixin macnaa mid dad xanuunsan xoolaha xataa waa way soo gelaysaa geel hadduu kan xanuunsan yahay inaan geelaa kale oo midkaan candha oo qabo ama xanuun kale xoolahaas la gelin dadka xanuunsan inaan qof xanuunsan oo aad iyo aad eh, masalan hadda cudurrada qaado oo iska- oo iska sahlan xataa qofka masalan hadda t b da ay ku cusub taho qufacaayoo kale inkastoo cudur iska sahlan oo wax yar si yar lagu daawey kara uu yahay yani inuu oo la kala meel gaara la seexiyo ilmaha haddii mid xanuunsan yahay oo mataqaanaa qof uu qabo eh, cudurkan oo ma- maqaarkoo kale uu qabo ilaa laga daaweynayo si gaara dharkiisa wixiisa gaar laga dhigo Waa tahay.
arrimahaasoo dhan waa marka arrimo noocaas u jira waa tahay ee, ee, sheekh garuun waxaa jirta een, cudurkan dalaal badan oo adduunyada uu saameeyey een, ee, wadamo badan oo muslimiin ay ku noolaayeen iyo kuwa mus dalal islaam ah intaba ee, waxaana intooda badan ay amreen in isu imaatinada oo dhan la hakiyo oo masaajidada ee, xataa la xiro dadku guryahooda ku tukadaan dadka soomaalida markaad u fiiriso markii qofka lagu soo hadal qaado in masaajid la xiriyo ee, xasaasiyad bay ka qabaan iyagoo ee, u arkay inay tahay arrin dembi ama diinta ka hor imaanaysa marka ee, dhinaca diinta markaan ka fiirino een, halista cudurkan oo kale iyo sida uu ku socdo ee, iyo ee, diinta iyo masaajida in la xiro
aad baa mahadsan tahay Eh, eh, horta halista cudurkan waa iska muuqataa asalkana hadda wuxuu ahaa in masaajida lagu cibaadaysto lagu jama- jumcada iyo jamaacaadka iyo sidaa loogu guto horta asalka sidaas ah laakiin mar haddii uu cudur yimaado oo yacni nabigeena suma salawatu llahi wasalaamu caleyh xilligiisii roob iyo dhiiqo baa da-ay oo iyo qabow iyo wax sidaasa marka yani mu-adinka waxaa la amray inuu yidhaahdo salluu fii buyutikum meesha haya cala salaad iyo aheed halkaa waxaa loo joojiyey jamaacadii oo guryihiina ku dukada loo yidhi maadaama roob iyo ay socoto iyo xaalad sidaasa ma- maadaama inaysan dadku dhibaato iyo siriraqa iyo meela iyo waxyaabahaas aysan mar haddii marka dhiiqadii iyo roobkii dartiis ayaa dadkii waxaa looga ilaalin inay dhibsan- dhibaato gaarin cudurkaa maxaa u malaynaya marka oo qofku u dhiman karo oo u dhiman karo nafta bini aadamkana maqaasidu shariica alislaamiya ujeedooyinka loo soo dejiyey ilaalinayso ee xifdu diin haddii laga tago qodobka labaad waa xifdu nafsi mararka qaarna culammadu waxay yidhaahdaan ba eh, xifdu nafsi ayaa ayaa aw- awliyooda la siinaa mararka qaar si nafta loo ilaaliyo ayaa qofka waxaa loo ogolaaday haddii la qasbayo la yidhaha diinta ka bax inuu yidhaahdo diintii waa ka baxay soo qalbigiisana wa qalbuhu mudma'inun biliimaan sida ayadda qur-aanku ka hadlayso Aan Allah- soo aan qalbigiisa Allah ku hogeynin.
hayso oo hadhow aan loo qabanayn ilaa man ukriha waqalbuhu mudma'inun biliimaan yacni marka inuu xeeladaysto oo wixii ay rabeen qofka uga sheego qofka muslimka ah uje- halkaa waxaa la gaarsiiya waxaa la ilaalinaya waxaa weeye nafti Eh, acdaartaana sharcigaana iyo ruqsooyinkan in la qaato shareeca islaamkuna waa qabtaa marka hore waxaa la ruqseeyey qofku haddii uu uu jamaacaadka wuxuu- waxaa ka hari kara qofku uu xanuunsan yahay ama naftiisa u baqaho cadowka baqa oo marxalada had jiro oo kale mararka qaar dalkaynu ka mid oo masaajidka iyo agt- in cadow u galo ama lagu gaado ka baqa gurigiisu ku duka kare cudurkaanu cadowgaas waa ka daran yahay cudurkan waa cudur sidaas oo oo halisa waxaa jamaacadii loo ogolaaday inuu ka haro qof basal oo qeyriin ama ceyriin qof si utaqaan cunay oo afkiisa ay ka soo eh, odorihii ka soo baxay si uusan dadka u dhimin marka eh, haddii la yidhaha masaajid ha lawada tago marka dad qofkii xanuunsanaay iyo qofkii cudurku mar hadduu faafo sida wadamada meelo badanba loo xiray waxaa weye waa culamada islaamkuna aad bay uga hadleen waa arrintaasna arrin sharciyan yacni eh, diinta ogolahaysa way jiraan culamo ka hadashay oo yidhaahdeen yacni waxaa weye masaajid waa lagu ducaysa lahay waaba sidaa laakiin mas'alada siday culammadu badan yihiin oo muasasaadka ama yacni meelaha fatwooyinka culammada bixiyo dhan oo dowladaha iyo caalamka waxay isku raacsan yihiin in si loo badbaadiyo maxaa cudurkaanu ma aha cuduradii la arki jiro o dhan wuu ka daran yahay waa cudur halistiisuna ay badan tahay yacni si sahlana ku gudbayo xataa waxyaaba uu ku gudbayo waxaa ka mid a yacni qofkii qabay hadduu soo galo meeshii uu ku sujuudo uu gacmihiisa dhigay oo halka haddii qof kale uu uu gacmihiisa dhigo waxa weeye xataa haddii la yidhaahdo hal lagu dukado waxa weeye waa waa waxa weeye waxaa laga qaadi karaa meelihii uu qaqabsaday iyo dirintii iyo meesha uu kabaha dhigtay iyo derbiguu soo taabsaday iyo marka waa cudur halistiisa lawe dadka soomaalida ah marka maadaama aanu sheegna inay sidaas ay ay uga qaylinayaan markii waxyaabaha diinta la xiriir lasoo hadal qaasay masaajidada maxay taha fariintaada aad u dirayso soomaalida si gaar ah Eh, runtii eh, annagu soomaalidu waxaa weeye waa hadda waxaaba laga kari la'yahay iyaga inay talooyinkii kaleo iska iska fududaay oo qofka inaan macnaha laysi salaamin oo kale oo gacanta salaantii tii islaamka waa laysi salaama oo asalaamu calaykum waraxmat ullah waxayba leeyihiin ragga ka hadlaya waxayba ka mid tahay ka hortagga fayruskaanay ka mid tahay maxaa yeele waa duco assalaamu calaykum haddaan ku idhaahdo ilaahay ha ku badbaadiyo cudur iyo dhib iyo col marka waxay ka mid tahay waxyaabihii looga hortegayay marka salaamtii sidaas ahayd oo ducada ahayd oo ka hortagga ahayd aan ku gaabsanno aa laga la'yahay oo waa- waxaa weye gacmahay isgelinayaan waa xabadka isgelinayaan waa las yani garabkaa la isqabsanayaa marka eh, meelihii amba kaloo muhimka aan ahayn baa laysugu tegaa oo yani waad arkaysaa hadda jimcihii lasoo dhaafay baddu way buuxday oo halkaas meela oo iska ciyaaraho wax lahwiya wax hadda aan ahayn muhim aan ahayn marka runtii waxaan isleeyahay marka eh, waxaa habboon in talooyinka si walba loo qaato middaas guud iyo midda gaarka ahoo masaajidii iyo dugsidii hadda laga hadlayay eh, ku saabsan waa muddo kooban in la qaato talooyinkaas oo aada iyo aada yacni eh, qof walba u feejignaado ilaahayna la tala saarto waxaa weeye waa taasaan kula dardaarmi lahaa Eh, waayahay eh, waxaa jirta su-aalo kale oo muhiim oo dadka t v-ga daawanaya qaar badan laga yaabo inaad isku weydiinayaan waxaa jira dad muslimiin ah een, oo u dhintay cudurkan eh, coronavirus dalal badan oo islaamka ah iyo kuwo kaleba uu saameyn ku yeeshay een, ah, sida maaragtay een, salaada janaasadooda loogu tukanaya sida loo aasayo meydka sida loo dhaqayo wax badan bay dadweynuhu su-aalo iska weydiinayeen oo qaar baraha bulshada looga hadlayay inkastoo eh, culummo hal iyo laba ka hadlay ay jiraan haddana waa su-aal dadku ay u baahnaan laha inay wax ka ogaadaan arrintaas bal nala wadaag Eh, runtii horta si guud waxaa weeye qofku in uusan yacni eh, naftiisa uusan khatar gelin walaa tulquu biaydiikum ila tahluka sidaas buu ilaahay leeyahay maxaa yeele khatarta cudurkan iyo dhibaatadiisa aada baa loo ogaaday asalkuna wuxuu yahay meydka mar haddii uu dhinto in la dhaqo si sharciya loo dhaqo la kafano lagu dukado kadib la aaso sidaasaa asalki ah ilaa haddii yacni arrin ay caddeeyeen dhakhaatiirtu oo cudurka qofkaas cudurka uu u dhintay uu yahay marad xataa dhimashadiis kadib uu gudbi karo oo qofkii dhaqayo u gudbi karo oo arrimo noocaaso halis ay ka imaan karto Ah.
yacni ay sidaa tilmaamaan Eh, markaas waxay leeyihiin culammadu hadday suuragal tahay waa loo gegebaynaa yacni booreyn booreyntaas baa loo samaynaa bedelan min alqasl haddii xataa gegabadii nafteedii laga boqo waaba ay suurogeli weyso waa la yska daynayaa eh, sidiisa ayaa lagu aasayaa oo yacni kafantiisii iyo halkaa godkiisa sidaa lagu gelayaa intii suuragala macnaha haddii salaadii yacni ay dhaqidii ay iyo gegabadii labadaba ay suurogeli waayeen waxaa la samaynaa intii kaloo suuragal aheed oo in la kafano eh, lagu dukado lana aaso ah marka yacni meesha salaada waay meesha muranku ka taagan yahay oo culamada qaar ay leeyihiin meydkii oon la dhaqin eh, dhaqidii yacni see loogu dukanaa iyo waa lagu dukan karaa oo waxaa timiday yacni daruura oo sharciya oo haddee daruuraduna markay timaado waxaa weeye waa waxyaabo badan baa la- la ogolaanaya marka hadda sida badan oo mas'alada yacni u- u xooga badan waxaa weeye in lagu- in lagu dukanayo waxaan maqlay ku dukashadiisii nafteediya meelaha qaar ba aan la ogolaanayn in dad badan ku dukadaan hadda mar dhow eh, london oo kale meyd ka dhacay waxaan maqlay qof ka hadlaya saddex qof baa nala ogolaada uu yidhi inaan ku aasno oo saddex qof marka saddexdaa qof way ku dukan kartaa eh, markii la godkii la geliyo kadib baa gadaal looga dukan karaa yacni maadaama masaajidii iyo halkaa ay xiran yihiin dadku yacni xaafadii bay janaaze uga soo dukan karaan oy u niyeysan karaan marka diintu waa waa iska waa fududahay wax culaysa ma laha hadba waa intii la kari karo awoodda intii la kari karo ayay imaanaysaa Eh, marka yani sidii loo aasi karo ayaana loo aasaa naftaydaan khat- iyadoo dhakhaatiirtii wixii ay sheegtay caddahay cudurkan inuu weli eh, halkaas uu yani fayrasku baaqi ku yahay oo laga qaadi karana inaad naftaada khatar geliso laguma ogola sharciga kuma ogola marka wixii sidii suuragalah ayaa loola mucaamilona Eh, waayahay waxaa jirta een, culimada qaar oo ku doodaya oo leh masaajidada lama xirayo soomaaliya cudurku eh, si weyn uguma faafin kuleelka kuma faafayo iyo waxyaabo la mida een, had- culimmadii adinka oo kalean dhinac bay ka hadlayaan culimo sidaas oo kale oo hadlaysa bulshadii wey way la hadlayaan Eh, maxaa ka dhalan kara arrintaas eh, marka la fiiriyo Eh, runtii eh, adigu waad ka warqabtaa hadda iskuulaadka jaamacadaha waxaa la fasaxay muddo aan isleeyahay tobanal way ka badan tahay intay fasaxan yihiin Maalmaha.
Waa- ya macnaha intii maalintii la fasaxa lagu dhawaaqay waa toban way sii dhaaftay dhowr iyo toban maalin sii maraysaa waxaa masaajidda na waxaan filayaa inay maanta ka hadashay wasaaradda awqaaftu waxaa dib loogu dhigaayo oo sidaa ah waxay u naheeday in La xoogaa weli khatartuna ay yani dadka laga helay un meelahaas ay ku badnaayeen aeroboorka iyo halkaa dad lagu xayiray ahaayeen laakiin la dareemayo dad kale oo meelo kale siyaabo kale ku soo galay magaalada inay wax jiraan oo ilaa haddana eh, ilaahay baan ka magagelaynaa waana la cayntaa oo jamaacaadka iyo jumcooyinka eh, weli waa la dukanayay waxa loo akhrinayna sidaas bay ahayd waxaa imaanaya marka waxay tahay mar haddii dowladdii hadasho oo wasaaraddii u qaabilshaneed hadasho oo dhakhaatiirtiina tala bixiso meesha uu ka imaanayo waajibku waa amarkaas waay amarkan hadda maanta wuu soo baxay wixii maanta iyo ka dambeeya waay yani ay arrintu naqanaysa wixii ka horreeyey yani magaaladeena eh, jamaacadkana waa la dukanay ilaahay fadligiisna wax hadda cudurahoo faafayo ilaahay hadda oo ma jirto magaalada gudaheeda ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kana baryaynaa inuu eh, dalkayna uu eh, ka badbaadiyo marka eh, hadda ayay marka amarkaasu hadda ayuu waa wixii hadda ka dambeeya dhaqangalkiisu marka oo yani runtii amarka dowladda oo iyo wasaaraddii u xil saareedna waa hadde in loo dhiga nuglaado ayay tilmaamaysaa yani caqliguna na siinaya sharciguna uu keenaya waaya Eh, sheekh cabdulaahi garuun eh, marka ugu dambeysa maxay tahay fariintaada een, aada la wadaagaysa bulshada soomaaliyeed ee ku saabsan eh, cudurkan coronavirus iyo cudurada kale faafa ee khatartan oo kale leh oo hadda dadka soomaaliyeed iyo bulshada adduunka oo dhanba eh, saameeyey
Ee, waxaan rabaa fariintan la wadaaga waxay tahay kow marka ugu horeysa in talooyinkeena diinta islaamkuna ay bixisay oo qaarna ay ku faasaabsan yihiin ee, nadaafadii iyo in jirka la nadiifiyo gacmihii la iska dhaqo ee, dadkana ay kala fogaadaan dhammaantood axaadiistii aan ka soo hadlaynay ayaa tilmaamaysa maxaa le nabigu yacni waa kii aan halkaa sidaa aan salaamin qofka oo yidhi haddana ka fogow qofka judaanka qab judaankiuna ka daran yahay cudur- cudurkaanu kasii daran yahay marka waa in horta talooyinkaas sharciga dhakhaatiirtun ay ku baaqayso la qaato nooc walba yihiin oo yacni dadku ay eh, meelaha isu imaatinka badan oo muhiimka ahayn ay joojiyaan dhinaca kalena adigoo dadaalkiina samaynaysa waa inaad ilaahay tala saarataa oo dhinaca kale qof muslim waxaan aaminaynaa wax eh, yacni su- allah subxaana wa tacaala uusan eh, noo qadirin inaysan ugu dhicin oo sidaas baan aan u aaminsannahay oo ilaah baan tala saaranaynaa isla markaas haddana waxaan waa inaan kusii darnaa eh, waxyaabahan wiqaaya alcilaajiya oo yani eh, waxaa la yidhaha alwiqaayatu khayrun min alcilaaj baa la yidhahda marka daawadu waa laba marna waxaa weeye dib alcilaaji marna dib alwiqaaya waxaan hadda ka hadlayna waxaa weeye cilaajigu waa qof cudur ku dhaca kadib sidii loo daweyna hadda waxaan ka hadlayna waa ka hortagi inaad isnadaafiso inaad yacni bulshada aad u dhexgelin waa wiqaa'iga waxaa kaloo wiqaa'iga inaad ilaahayna tala saarato adkaartina aad badiso adkaartii soo aroortay ducooyinkii muujinayay yacni taxasunka ahay oo ama aayadaha qur'aanka ahaa nabigu wuxuu yidhi salaatu wasalaamu caleyh suuradaha ugu dambeeya aay- suurat lbaqara labada aayad ugu dambeysa qofkii akhriya oo habeen caawa akhriya maqhribkii habeenkaas way ku filan yihiin oo shar oo dhan way ka kaafinayaan Eh, nabigu wuxuu tilmaamay salaatu wassalaamu caleyh سورة الإخلاص iyo mucaawadataynka برب الفلق iyo برب الناس labada saddexdaa suurad qofkii saddex saddex mar ka akhriya maqhribtii subaxdiina akhriya in ilaahay shar oo dhan ka kaafinayo qofkii adkaartan kala akhriya bismi illaahi alladii laa yaduru maca ismihi shay-un fi lardi walaa fi samaa'i wa huwa samiicu alcaliim saddex marna maqhribtii akhriya saddex marna subaxdii wax dhibahuma taabanayo nabigu lehi salawatu llahi wasalaamu calayh xasbiya allaahu laa ilaaha illaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi alcadiim qofkii sidaas ilaa toddoba jeer yani ilaah baa ka kaafinaya shar oo dhan iyo murug oo dhan marka adkaartaas tirada badan nabigu wuxuu ku ducaysan jiray cudurada xun ilaahu ka magangelaya fiiri cudurada xun in laga baqa ay tahay wuxuu dhahay allahuma inni acuudu bika min albarasi waaljunuuni waaljudaami wa min sayi'i alasqaami sayi'i alasqaamkaas waxaa soo gelaya cudurada xunxun oo dhan kan iyo kii ka horay eboole iyo rift valley iyo cudurada oo isdaba joog dhowr sano kadibba cudur baa iska yimaado ilaahay ummadda uu ku imtixaanayo marka ilaahayna subxaana watacaala loo soo laabto dadka masaakiintana loo naxariisto naxariista oo dadka masaakiinta loogu naxariisanayo ayaa ilaahay dadka ugu naxariistaa masaakiinta in loo naxariisto dadka ganacsigaahu ay aysan qaalin waxyaabaha quutu daruuriga la yidhaahdo oy jebiyaan bal ay sadaqaystaan oo sadaqadii ay badiyaan si ilaahay balaayada ayagana uga hayo bulshadan uga hayo macruufka la faro iyo munkarkana la reebo oo dowladda iyo wasaaradaha iyo hay-adaha uu xil saarano meelo hadday jiraan khaladaad iyo bulshada lagu samaynayo waxyaabahaas laga hortago ilaahayna la baryo marka arrimahaasoo dhan waxay ka qayb ka noqon karaan yacni ka hortagii iyo alla udhawaashihii ilaahay subxaana watacaala inuu cudurkaasba uusan soo gelin dalkayna iyo dadkayna uusan ku ridin oo uusan ku faafin waa tahay aad baa u mahadsan tahay kaasina waxaa uu ahaa sheekh cabdulaahi axmed garuun oo ka mid ah culimaa udiinka soomaaliyeed islamarkaana marti inoogu ah barnaamijkeena sahan covid nneteen oo aanu kaga hadlaynay xaaladaha iyo macluumaadka iyo wararka la xiriira coronavirus ee gudaha soomaaliya iyo caalamka waxaana sheekha qeybaha dambe uu nala falanqeynayey oo isaga quseeyey dhinaca diinta islaamka iyo siday uga hadashay kahortegista cudurada faafaya oo coronavirus uu ka mid yahay iyo sida laysku waafajinayo talooyinka dhinaca caafimaadka iyo kuwa diinta waxaa kaloo sheikhu uu ka hadlay karantiilka oo ilaa xilligii nebiga iyo saxaabadaba lasoo wariyey in ay dhacday islamarkaana tahay in dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ay u hogaansamaan karantiilka coronavirus ka dhalanaya dadka muslimiinta ah sida loo aasayay janaasadooda ayaa sidoo kale sheikhu nala wadaagay aad buuna u mahadsan yahay guud ahaana barnaamijkeenii covid nneteen ayaan intaa kusoo gabagabeyneynaa aniga cumar xasan cali ayaa barnaamijka idiin soo jeedinayay bahda farsamada aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya sida barnaamijka ay gacan iga siiyeen tanii kulantay dambe waxaan idin leeyahay nabadgelyo